jaaliyadda muslimiinta ee dalka britain ayaa ka tacsiyey dilka loo geystay xildhibaan david ames oo siddeed iyo soddon sano ka mid ahaa baarlamaanka britain oo jimcihii lagu dilay toore ee deegaanka laga soo doorta ee essex dhinaca kalena hogaamiyeyaasha soomaalida ee dalka britain iyo ku dhowaad soddon urur oo ay soomaalidu ku midaysan yihiin ayaa uga tacsiyey qoyska xildhibaanka geerida naxdinta lahayd oo loogu geystay xarun uu kula kulmi jiray dadka deegaanka laga soo doorta warbaahinta britain ayaa tabinaysay in nin muwaadin britain ah balse asal ahaan kasoo jeeda soomaaliya loo qabtay tuhun la xiriira weerarkaasi haddaba wariyaha v o eda ee london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa arrintan ka wareystay haashim ducaale oo ka mid ah hogaamiyeyaasha soomaalida oo ku sugan magaalada lester
waa runtii dhammaan dadka ololeeya arrimaha bulshada oo dalkan u k degan tacsi wada jira way u direen xildhibaan ser david arnes oo oo ah xildhibaan laga doorto waddankan u k waxaanan ka mid ahayn dadkii waddankan ka tirsanaa sida aan inagoo isku duuban ugu dirnay tacsidana waa waxaan la qaybsanay dhammaan warbaahinta waddankan siday idii saamaysay haddii aad tihiin jaaliyadda soomaalida
horta runtii intaan su-aashaas ka jawaaben waxaan rabnay dhammaan dadka oo dhan anoo ka faa'iidaysanaya fursadan inay bal horta u sugaan wax walba oo ilaa ay socoto baaristan oo aanan laga hor dhicin waana arrin aad u muhiima wax walba oo ku saabsan sharciga inaan mar walba aan u hogaansano oo aan laga hor dhicin taas waa gubaabo aan nafteyda ka bilaabayo dadka oo dhanna aan la qaybsanayo haddaan usoo laabto su-aashaada waxaa runtii waa arrin ku yeelan doonta saamayn siba dadkan soomaalida annaga maadaama aan nahay dad muslimiina aanan ka duwannahayna inta kale siba gabdhaheenna oo aad xijaaban oo la garan kara markay jidadka marayaan marka waxaa laga yaabaa dadka xag jira oo cunsuriyiinta iyakoo oo kusoo gabanaya arrimahan inay awalba falal cunsurinimo ah iyo dhib ay rabeen inay u geystaan dadka ay hadda ula bareeraan taas marka waxaa muhiima in ay dadkeenu ay ka foyjignaadaan ahaadaanna dad indhuhu u furan yihiin meel kastoo ay marayaan wixii lasoo gudboonaadana ay booliiska si deg dega ugu sheegaan aynan ka xishoonan lana gaban dhibta soo gaar soo gaarta ilaahay hanaga haye ilaah baa dhib haye waayahay marka maxaad kula talin lahayd dadka soomaalida ee ku nool guud ahaan dalkan britain oo si weyn aad moodid inay u saameysay dhacdadan waxaan kula talin lahaa ko horta inay aanay ku talax tegin waxyaabaha kutir kuteenta ee socda oo aanay ayna ka dhigan wax waxa dhibka jira waa dhib taabtay dadkoo dhan tan kaleetana inay dhowrsanaadaan oo ay isxafidaan ilaahbaa wax xafidee muhiimna ay tahay in magaalo kasta inta degan inay iska warqabaan siiba gabdhaha keligood noolood oo haysta caruurta iyo masaajidada siiba masaajidada muhiim weeyaan inay feejignaadaan iyakuna oo aanay mar walba ay isku dayaan inay lahaadaan dad gaar haya oo wax dhagta u taagan tahay waa gartay inta badan hadda baarista hordhaca ah boolisku waxay leeyihiin waxaa suuragal ah in weerarkan uu ahaa mid argagixiso arrintaas ma qabtaan niyow n arrin runtii booliiska waxyaabaha ugu horeeya mar walba hordhac markay yidhaahdaan intuu socdo baaristu waxaa ila quman maadaama aan qof weyn ahay inaan sugo dhammaan ilaa ay ka soo baxayaan waxyaabaha oo cadaymihii oo dhan la hayo balse saad sheegtay way qorayaan dhammaan warbaahinta waddankan britain arrimahaad ka dhawaajisay
kaasi waxa uu ahaa haashim ducaale oo ka mid ah hogaamiyayaasha soomaalida ee magaalada lester ee dalka ingiriiska waxa uu u warramayey wariyaha v o eda ee london ridwaan xaaji cabdiweli